hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha dowlad goboleedka jubbaland ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo istaraatiijiyada qaran ee shanta sane ee soo socota lagu dhaqayo barakacayaasha iyo qaxoontiga ku nool deegaanada jubbaland gudoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacayaasha dowlada goboleedka jubbaland mudane cali aadan cali ayaa ka warbixiyay siday uga go-an tahay inay ilaaliyaan deeqaha loogu talagalay dadka nugul iyo kuwa barakacayaasha ee ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland waa kan gudoomiyaha oo ka hadlaya arrinkaasi waan soo dhaweynayaa maanta meesha uu marayo ma- barnaamijka meeshuu marayo waxay- waxaa la yidhi hebel inoo geeya oo hebel waa bakayla inaga wareejiya marka ninkiiba waxaa la yidhi markii loo tegay baa raggii inuu martisoor wan buu soo qabtay markaasu waa kan ninka aad sheegayseen wankii wuu soo qabtay ee ma aha wallaahi anigu weli waxay ii taagan tahay ee ma aha seeing is believing waa inaan arkaa barnaamijkan inuu dhaqaaqayo in kale because it's the second time qaabka noocan aan isu soo isu soo hor fadhiisanno marka annaga soomaali waxay tidhaahdaa nin ani yiri mataqaanaa rag iska reeb annaga commissionka qaxootiga iyo barakacayaasha jubbaland haddaan nahay waxaa waaye annaga waxaana loogu imaanayaa transparency muluq muluq iyo nalooguma imaanayo waana lo- waana lala een, nala arki doonaa isma faaninayno barnaamijkan markii horena banaankan ka joognay though it is a bit marky aan ognahay banaankan ka istaagnay mowqaf adagna marka hore waan ka qaadanay haddana waxaa weeyaan mowqafka dowladdu ay qaadatay baanu la qaadanaynaa marka annaga waxaan diyaar u nahay waxaan mas-uul ka nahay ummadda soomaaliyeed ama bulshada soomaaliyeed intii ugu jilicsanayd waxaa weeye intaas wixiina loogu tala loogu talagelay inay siday tahay u gaartaan rabnaa waanu ku dagaalamaynaa wax isdabamarin lahaadana welina laguma sheegin Een, xaaladanadu waa iska clean dadkaasaan u shaqaynaa masaakiinta ee dadka ugu liita hosta community-ga iyo barakacyaasha are not comparable laba laisbarbar dhigi karo qoyska barakaca iyo qoyska waa jiraa hosta community poor waa jiraa laakiin eh, in context laisma barbar dhigi karo waxaan ognahay een, marka soliciting fund iyo wax la eryaayo hay-adaha greener pasture waxaa i d bs ka ah waxaan wax tarayna i d b i d b for every haddaad fiirisid een, een, proposalada qoran iyo target eh, een, allocationkooda markaad fiirisid waxaa ku wada qoran i d b i d b i d b and yet again i d b ga waxaas annaga ma aragno